wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo reedinheliisyowka jubbaland iyo weliba magaalada kismaayo iyo kulan aqoon isweydaarsiya ku qabatay shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan howlwadeenada waaxda shatiyada degmada kismaayo kulanka aqoon isweydaarsiga oo ka saabsanaya sidii howlwadeenada waaxda shatiyada degmada kismaayo iyo landhaqama lahayeena bulshada waanayoon ka shaqey lahayen gaar ahaan ganacsatada xiliyada iyo haruuriyayana shatiyada wasaaradda iyo weliba ujeedadiita sidii la heli laha isfaham wada shaqeyneed oo dhex mara howlwadeenada waaxda shatiyada degmada kismaayo iyo ganacsatada degmada siya kulankan aqoon isweydaarsiga oo dareera doona muddo laba maalin ah iyo welibaa ku qeyb galay la taliyaha mashruuca horumarinta degmooyinka jubbaland cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi weliba uusa faahfaahin ku biyey muhiimada tababarkan uusan u layaa shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo iyo hadafyadii ay ka leta wasaaradda kulankan wuxuu ku saabsan yahay degmada iyo dowladda hoose aan inta badan u qaban jirnay ayuu ka mid yahay kulamadii aan u qaban jirnay khaasatan waaxda shatiyada waxaanu uga hadli jirnay asluubaadka iyo akhlaaqda looga baahan yahay qofka ama ofisarka ka shaqeeya degmada waaxda shatiga maxaa looga baahan yahay hadduu qofka uu ganacsato rabo inuu ka soo aruuriyo lacag ama shatiya uu ka soo aruuriyo nidaamka uu maraya qaabkii ayuu u marayaa asluub nooce looga baahan yahay in qofkaas uu maaragtay maro kadibna ganacsatada iyo degmada ama dowladda hoose xiriirkooda uu sidaa ku wanaagsanaado marka kulamadii wuxuu ka mid yahay aan dowladda hoose u qaban jirnay waxaana rabnaa xiriirka ka dhexeeyo ganacsatada yaryar ama kuwa waaweyn iyo waaxda shatiga in maaragtay ay xoogeysato si dowladda hoosena dakhli ugu hesho muwaadinkii asagana ganacsatada ahaa uu u bixiyo wixii maaragtay waajibaadii dowladda ku laheed kadibna muwaadinka wax loogu qabto ee wixii laga soo arooriyey marka guud ahaan kulankan wuxuu ku saabsan yahay inaan wanaajino xiriirka ka dhexeeyo ganacsatada iyo waaxda shatiga ama waax ama dowladda hoose qofka hadday laba xiriiroo wanaagsan ganacsatada iyo aysan ka dhexaynin dowladda hoose macquulgal ma aha in muwaadinkii ganacsiga haystay uu shatiga maaragtay ka jawaabo bixisteedii dowladdina dakhli inay hayso suurtagalkeeda wuu yaraanayaa adeegii loogu talagalay bulshada markaa in loo bixiyana meesha ayuu ka baxayaa marka sidaa darteed waa inaan helnaa dowladda hoose iyo ganacsatadeedii oo isku xiran xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo